Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyey deegaanka Jalam ee degmada Burtiile ee gobolka Lugaal socdaalka uu madaxweynaha Puntland uu ku tegey deegaanka ayaa waxay tahay u kuurgelidda wax ka qabashada mashaariicda horumarineed ee laga hirgelinayo deegaankaasi madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu u mahadceliyey bulshada deegaanka sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen isagoona sheegay in deegaanka ay ka bilaabi doonaan mashaariic lagu horumarinayo deegaanka waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa soo dhoweynta diiran ee reer jalameed ay maanta halka noogu sameeyaan mar walbana noogu sameeyaan waxaan uga mahad celinayaa xamaasadda iyo diiranaanta soo dhoweynta madaxda dowladda waxaan ku faraxsanahay inaan maanta halka inla joogno degaanka oo dhanna ilaa ayaamaha kan wafdi ballaaran oo ka kooban golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ee inila qaadan doonaan haddii ilaahay ma ulajeeddada u weyn ay tahay in markan loo kuurgalo sidii loo horumarin lahaa adeegyada dadweynaha ee ay dowladdu bixiso waxaa soo dhammaaday doorashooyinkii waxaan uga mahad celinayaa sidii diiranayd ee bulshada degaanadan uga qayb qaateen waxaa dowladda hadda hor yaalla inay howlihii loo igmaday ay hadda qabato maalintii hore halka iskugu nimid ololo doorashaa lagu jiro ballanqaad baan samaynay maanta waxaan samaynaynaa ballanqaadkii baan ka dhammaynaynaa balla- ballanqaadka ugu horreeyana guddoomiyaha degmada iyo wasaaradda maaliyadda waa isku xirnay ilaahay idankiis maalmaha soo socda ayay shaqadoodu bilaaban doontaa wixii farsamo ah markii la dhammaystiro waad ku mahadsantihiin sidaad dowladnimada u jeceshiin waad ku mahadsantihiin sidaad nidaamka aad u raadinaysaan waa wax lagu farxo in dalabkii ugu horreeyey uu noqdo sidii nidaamka iyo dowladnimada loo adkayn lahaa oo loo heli lahaa hay-adihii amniga marka arrintaas waa arrin inugu suntanaan doonta waan iniga mahad celinaynaa dadka xunxun oo dhan meeshaa ku xiri lahaydeen insha allah waan iili samaynayaa intiinaan waa intii fiicnayd oo rabtay inta xunxun in la soo qabto marka kuwa xunxun waana laga qabanayaa jeelashaasna waa la samaynaya insha allah runtii talooyinka iyo mas-uuliyiinta kala duwan iyo odayaasha dhaqanka kulli insha allah kulankeennu wuxuu ka dhici doonaa caawa magaalada buurtille waxaanse ku faraxsannahay soo dhoweyntiinna socodka iyo howlo waa nugu badan yihiin waxaan rabaa inaan inii mahad celinno anoo ku hadlaya magaca wafdiga ila socda waad mahadsantihiin wasalaam